wariye maxamed aweys muude oo ku magac dheer boqorka bartamaha waxa uu ka mid yahay suxufiyiinta ugu magac dheeraha soomaaliya xilli uu gaaray dalka itoobiya ayaa la sheegay kiisas dembiyadeed oo lagu soo ogay awgeed in maxkamad ku taala dalka itoobiya ee ku xukuntay xabsi toddobiiy labaatan sana wixii waqtigaasi ka dambeeyey waxaa jiray dadaallo ay sameeyeen ururo u dooda saxaafadda kuwa xuquuqul aadanaha iyo dowladihii dalka soo maray laakiin ma jirin mid ku guuleysta ama ka miro dhaliya dadaalkii ay sameeyeen ee ku aadanaa sii deynta wariyaha dowladdan uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo wado dadaalo badan ee xoriyadooda dib ugu siinayso soomaalida ku dayacan xabsiyada adduunka kuna guuleysatay qaar badan inay kasoo deyso xabsiyo dhowr ah ayaa haatan noqoday ama noqotay midii ugu horeysay ee ku guuleysata sii deynta wariye maxamed aweys muudey dad badan ay rumaysnaayeen marka loo eego xukunka lagu riday wadan iyo waddanka uu ku xirnaa iyo awoodda dhaqdhaqaaq aysan lahayn dowladihii dalka soo maray inay tahay mid laga mirdhalin karay sii deynta wariyaha wariye maxamed aweys muudey ayaa hadda ah suxufi xor ah waxaana la filayaa dhowaan inuu soo gaaro magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wuxuuna wariyaha ka mid noqonaya muwaadiniin soomaaliyeed oo ku dhibanaa xabsiyada qaar oo haatan dowladda federaalk ee ku guuleysatay inay xoriyadooda dib ugu soo celiso kuwaas oo intooda badanba soo gaaray gudaha dalka